ciidamada dowlada federaalk ee godad ka sameeyeen waxa ay fariisin ka samaysteen deegaanka maayafuulka duleedka bari magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaashaanla cafoon cusmaan oo kamid ah saraakiisha hogaaminaya ciidamada gadood ka sameeyey ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada gadood ka sameeyey ay gaarayaan ilaa boqol iyo labaatan askari sababta ay magaalada baydhabo uga soo baxeenna ay tahay kadib markii dowladda ay ka waayeen xuquuqdooda gaashaanla cafoon cusmaan wuxuu kaloo cadeeyey in muddo ka badan toddoba bil aysan dowladda ka helin wax musheer ah iyo daryeel islamarkaana muddo sanadaha ay u halgamayeen sidii dowladda ay ugu guuleysan lahayd inay gacanta ku dhigto gobollo badan oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid a saraakiisha maamulka gobolka oo aan la xiriiray kama hadlin faahfaahinna kama bixin sababaha ay ciidamada u gadoodeen arrintan ayaa kusoo deegmaysa xilli dhowaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka cabdixakiin xaaji fiqi uu gaaray magaalada garbahaari ee xarunta gobolka gadow isagoona ciidamada halkaasi ku sugan siiyey mishaaraadkooda waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo ciidamada dowladda federaalk ee gobolka baay kuwaasi oo taageero ka helaya kuwa ethoobiya ay wadaan howlgallo isballaarin ah si ay gacantooda usoo gasho deegaanada ka maqan dowladda mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho